إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar khasaare sababay ayaa lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ku leedahay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dab aad u xoogan oo baabi'iye kayn badan ayaa maalintii afaraad ka socda deegaano ka tirsan gobolka sanaaga wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo mas-uulka ugu sareeya wilaayada mudug ayaa kormeer shaqo maalmihii lasoo dhaafay ku tagay deegaano ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar kala duwan ku qaaday fariisamayaal dhowr ah oo ay ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo hogaamiyaasha ugu sareeya dowladaha itoobiya iyo suudaan ayaa ka shiray colaadda ka taagan gobolka alfashaqa ee dhaca xuduudda suudaan iyo itoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijiriyaduna waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha dulxaja sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan weerar khasaare sababay ayaa lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalku ku leedahay magaalada muqdisho warkaas iyo warar kale oo ku aadan askari ka tirsan maamulka jubbaland oo lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo iyo weerar kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo baydhabo waxaa faahfaahinaya haashim howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay waxay ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka hormarno gobolka jubbada hoose hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhintay kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal ku qaadeen saldhigga buundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo dagaalka lagu dilay askarigan wuxuu dhacay shalay gelinkii dambe dhanka gobolka banaadir howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah ayay xalay ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay laba qarax ku weeraray wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka waxaana qaraxyadan ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada wasaaradda sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay laba qarax ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa degmada boondheere ee magaalada muqdisho qaraxyadan waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari isla gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen xaafadda foorilow deegaanka kaxda ee duleedka magaalada muqdisho isla gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka saldhigga la beegsaday ayaa ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho dhanka gobolka bay cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ciidamada la beegsaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano maayafuulka magaalada baydhabo wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo mas-uulka ugu sareeya wilaayada mudug ayaa kormeer shaqo maalmihii lasoo dhaafay ku tagay deegaano ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya maxamed ciise ayaa warkaas soo jeedinaya wafdi uu horkacayay waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa ayna wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid ah odayaasha gobolka ayaa kormeer ku sameeyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada mudug wafdigan ayaa kormeerkiisa ku bilaabay deegaanka bacadweyn ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug waxa uuna wafdigan kulamo la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanka sidoo kale waxaa deegaanka la gaarsiiyey gurmad caafimaad oo ballaaran ugu horeyn qaar ka mid ah odayaasha kormeerka ka qayb ahaa ayaa ka war
kormeerkeennii koowaad waxaan ku joognaa maanta bacadweyne waxaan isweydaarsanay odayaasha reer bacadweyne iyo walaayada iyo nuqbada oo isla jooga waxay isweydaarsadeen dhammaan sidii xaaladdu tahay warbixinno iyo waraysiyo badan kadibna waxay isla qaateen dhammaan inaan ka shaqayno sida deris wanaagga amniga waxbarashada diinta islaamka in la dardargeliyo iyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo isdhexgalka bulshada intaas ayaan isla qaadanay kulankii koowaad bacadweynaan joognaa hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalaheenna waa iswaraysanay waxaan nahay ka cudun waaxidin meesha lagu sheegayo hal xubinoo keligeeda waxaan isweydiinna waxa jira iyo qof walba wuxuu ku sugan yahay waxaan leenahay abaarta allah naga qaado waxaan isaga mid nahay waxaa ka jirta abaarta in qalbiga naga haysee abaarta iyo colka diinta islaamka kusoo duula allah naga qaado intaasi kadib dadkii la gaarsiiyey daqda caafimaad ayaa si diiran u soo dhoweeyey arrinkaas bismillaah magacaygu waa mariimo faarax waxaan joogaa degmada bacadweyne waxaan ahay deegaanka dadka ka tirsan waxaan joognaa isbitaalka mujaadiinta maanta ay dadka daawada u fureen iyo aniga wax laysii daawo lacagla-aan ah maasha allah oo ku faraxsanna alxamdulilah waa nimcad ilaahna siiye ilaa ayaa uga mahadnaqaynaa bacdigeedna mujahidiinta ayaa uga mahadnaqaynaa waxaan ka codsanaynaa mujahidiinta inay noo soo badiyaan noo dadaalaan waxaan uga mahad celeynaynaa khiyaarta noo keentay iyo culummada dawada ay noo keeneen oo lacag la-aanta daawana waa la ii siiyey intaas ay noo keeneen baan mahad uga celeynaynaa gargarkooda iyo garabkoodana kora laa u qaado xaasidkoodana laa qabto baahida deegaanka ka jirtay deegaankan kahor waxay ahayd waxaan la koobin karin bay ahayd nin aan ilaahay ahayn oo u sheeganana aan la arag ilaahay baa noo keenay iyo walaayada waana uga mahad celinaynaa sheekh xasan abuuxamsa waaliga wilaayada islaamigahe mudug ayaa dardaarana u jeediyey bulshada bacadweyn muslimiintu dhammaantood walaalo waaye ayagaa isu garaba ayagaa isu ma arkaysaa in markaa annaga aan iskacan siino isu gurmanno adiga haddaad maanta haysato cawada intaad cunto berrina kuula jirto walaalkaa deriskaagaana laga yaaba cawada inuu qadaayo waxaad berri u dhiga lahayd walaalkaa wax ka sii berrito ilaah baa albaab kaloo khayraad furaaya nin walbow ninka deriskaaga ah aad fiiriso debkiisu ma dansan yahay ma shidan yahay hadduu shidan yahay saqaabku u shidan yahay inaad isweydiiso taa waa dardaarmaynaa qodobka labaad oon rabo inaan tilmaamo waxay tahay ilaahay xargiisa aan qabsamo wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu yaynaana ku kala tegin waa amar ilaahay bixiyey dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa isgarabsiyaa laga rabaa isgacalsiyaa laga rabaa wafdigan ayaa ku howlan sidii uu kormeerkiisa u gaarsiin lahaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigahe mudug xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dadaal ku bixinaysa sidii bulshada loogu haqabtiri lahaa waxyaabaha ay u baahan yihiin oo ay ugu horayso dacwada iyo caafimaadka dab aad u xoogan oo baabi'iye kayn badan ayaa maalintii afaraad ka socda deegaano ka tirsan gobolka sanaaga mahad ayaa ka waramaya waxaa maalintii afaraad sii baahaya dabkii ka kacay kaymaha gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya kaasoo jaray masaafo dhan shan kilomitir debkan ayaa ilaa iyo hadda geysan wax khasaare nafeed ah waxaana uu ku sii fidayaa dhul buuraley ah iyo kaymo waaweyn oo halkaasi ku yaala mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo warbaahinta u warramay ayaa ka warbixiyey halka uu haatan dabku marayo dabkaasi maalin ka hor ayuu ka kacay deegaan gaacid lagu magacaabo oo gobolka sanaag ka tirsan waxay u dhaxaysaa degmada taariikhiga ah ee mayd iyo weliba sidoo kale magaalada ceerigaabo xarunta gobolka sanaag bay u dhaxaysaa dabkaasi in ka badan toddobaatan iyo laba saacadood buu soconayay oo markaasi uu gudnayay dhulkuna waa dhul buuralaya oo weliba kayma ah aada u badan weliba duurka wuxuu leeyahay loo yaqaano dabku jecel yahay oo daqadii meeltag isaga gudbi karo dabkaasi ilaa hadda wararka waxay soo sheegayaan inuu ilaa shan kilomitr deegaano gaadhaya uu dabkaasi gubay welina aan intiisa badan marka la dhameeyo maahana weli qaybo meel kamid aan la badin isagoo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegayaa waxaa markii hore sababay in debkan uu sii fido islamarkaana dhul hor leh gaaro iyo halka uu ka bilowday sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa meel labaatan kilomitr u jirta meesha uu dabku ka kacay oo shanta kilomitr ah inuu dab kale maanta ka kacay kaasina waxaa lagu magacaabaa deegaankaasi xeremooli isaguna waxa uu dhaxeeya mayd iyo magaalada ceerigaabo dabkaasi markaa sida wararku sheegayaan waxa dabka hore wiil dhalinyaraa oo weliba dhalinyaro aada u yara baa waxaa la yidhi waa meel gubay dabkaasina saasuu ku kacay oo dabaysh xagaaga ayaa xoog usii qaado sii sidisay laakiin dabkan dambe ee maanta kacay lama garanayo cidda gubtay dhulka oo buura ah oo weliba buuro laagag dhaadheer ah oo aan lasaga gudbi karin wadada marka la maraayo laba gaari iskama dhaafi karaan marka taasina waxa ay sababtay oo iyada ay gelisay in dabkaasi la damiyo iyo dabkii hore usii soconayo oo aan istaagayn dadweynaha ayaa sheegayay in dabkan sii fididiisa ay ka qayb qaadanayaan islamarkaana ay sabab u yihiin dabaylaha xooggan ee halkaasi ka jira warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan abiy axmed iyo alburhaan ayaa ka shiray colaada ka taagan gobolka alfashaqa waqti xiisado colaadeed oo aad u daran laga soo sheegayo xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka itoobiya iyo suudaan ayay kulankii ugu horeeyay yeesheen hogaamiyaasha labada dal abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo cabdifataax al burhaan oo ah jenaraalka maamulka suudaan ayaa kulankani waxa ay ku yeesheen magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya abeey oo kulanka kadib hadlay ayaa wuxuu sheegay in labada dhinaca isla garteen in xiriirka u dhexeeya suudaan iyo itoobiya uu ka wen yahay colaadii ka dhacday usbuucii lasoo dhaafay waddankaas khartuum iyo adisababa ayaa muujiyey inay diyaar u yihiin wadahadal iyo in xiisada la qaboojiyo milatariga suudaan ayaa isbuucii lasoo dhaafay waxa ay buudka kula tunteen ciidamaha maxaaro ah oo ku sugnaa xuduud beenaadka mandiqada alfashaqa warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa